haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaheenna saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada ee toddobaadka waxaa weli jira khilaafkii hannaanka doorashada oo ilaa iyo hadda aan waxalah laga gaarin kulan madaxtooyada soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ay muqdisho isugu yimaadaan si ismari waaga taagan loo dhammeeyo ayay madaxda dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ku gacan sayreen ka qaybgalkiisa haddaba shirkaasi ma qabsoomi karaa oo heshiis ma lagu gaari karaa muxuu yahay doorka beesha caalamka ee arrimaha doorashada soomaaliya iyadoo dhinaca kale kulankii ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta mucaaradka ay isku afgarteen dhowr qodob oo uu horay muran uga taagnaa waa mowduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxa ay gala qaybgalaya injineer axmeddey maxamed muuse bara jaamacadeed islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda xuseen maxamed maxamed gaagaale xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo aqoon-yahan cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay muqdisho sideed u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo muddo xileedka hay-adaha dowladda dhammaaday weli ismariwaag ka taagan yahay qabashada doorashooyinka soomaaliya oo xili hore waqtigooda lasoo dhaafay aan ku horeeyo injineer axmedee
horta waxaan dib ugu laabanayaa hay-adaha dastuuriga ee dowladda weli way shaqaynayaan anigu xilkaa dhammaaday waxaan ka leeyahay reservation baan ka leeyahay marka waxaan leeyahay hadda kolley waxa uun aynu sugaynaa oo aynu sugi doonnaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono hay-adahan hadda dastuuriga ahna weli inay shaqaynayaan way caddahay haddaynu dib ugu laabanno xeerkii labaatan ee la asixiyey waqtigii madaxweyne xasan sheekh baarlamaanku asixiyey marka kolley waa hawsha meel fiican bay maraysaa gaagaale marxaladda haatan uu dalku marayo iyo khilaafka doorashada ka taagan sidee baad u aragtaa dhankaaga bismillahi alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulilah amaa bacd v o ada saynab iyo saaxiibadayba waa salaamaya marka hore marka xiga runtii shaki kama taagna xaaladda waddanka inay qasan tahay qof kastaa waa og yahay xaaladda doorashada iyo na waa waxa dhan oo dhibaatada bisal u ah waaye dalku waa qasan yahay haddii ayna akhyaar ilaahay uusan u bixin aniga aragtidayda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kastoo soomaaliya maanta xil ka saaran yahay inuu samatabixiyo dalka kii codkiisa ku samatabixin karo kii maaragtay maskax kale keeni kara inaan dib loo noqonin laakiin la saxo wixii qaladaadahoo jira sidaasay ila tahay waayo dowladda waqtigeedii wuu dhammaaday lama oga marka waa hubintilaan siyaasadeed waa meesha lagu socdo meelay ku dhammaanina lama ogo waa qof kastoo soomaaliyana waa ka walacsan yahay xitaa beesha caalamka maanta waa ka walacsan tahay marka aragtidaydu saas waaye walacaas oon ummaddu ay qabta ayaan la qabaa cabdiraxmaan hiraabe bismillaah waa salaaman tahay saynab iyo bahda v o a iyo saaxiibada kale ee aan dudwadaaga nahay marka xigtaa sida aan la wada soconno dalku wuxuu marayaa xaalad halis ah sidaan la soconno mudaxileedkii madaxweyne farmaajo wuu dhammaaday waxaa jira oo ay dowladdu hogaamiyo madaxweyne farmaajo runtii ay ku fashilantay in doorasho ay dalkan ka qabato muddo xileedkii inta mandateka uu haystay madaxweynuhu haddana waxaad moodaa in saansaanta muuqata inay kalsoonidii shacabka soomaaliyeed runtii ay hoos u dhigtay dalkuna maanta uu u baahan yahay in la badbaadiyo xaaladda muuqatana ay tahay mid aan u fiicnayn dhegaha shacabka soomaaliyeed iyo indhaha ummadda soomaaliyeed inay arkaan loona baahan yahay runtii in doorkii madaxweynaha oo aad moodo in meesha iyo xukuumaddiisu inay gaabisay oo dib u dhac dalku inuu maanta dib u laabanayo haddii aan laga gaarin marka waa xaaladdu runtii xaalad ila qurux badan maaha waana mahadsantahay madaxweyne farmaajo shir buu ku baaqay balse maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa qaadacay shirka shuruudo dhowr ahna ku xiray horey waxaa fashil ugu yimid shirkii dhuusamareeb ee la filayay dhinacyada siyaasadda in ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka ma muuqataa rajo ah in shirkan qabsoomayo oo heshiis lagu gaari karo injineer axmede
su-aasha horta hadda saan u fahmay waxaa weeye shirkan hadda madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu qabsoomo wax ka soo baxaan suuragal ma taha iyadoo shuruudo ay la yimaadeen laba maamul goboleed ay jiraan kii horena fashilmay horta taarikhda inaan dib u raacnaa fiican markaynu wax ka warramayna had iyo jeer taarikhda waxbaynu ka barannaa labadii kun iyo toban iyo toddobadii madaxweyne farmaajo wuxuu ku dhawaaqay in qof iyo cod sharcigii ee ahaa ee la baasgareeyey madaxweyne xasan sheekh wakhtigiisii in laga midho dhaliyo waxaa loo dhiibay qaybta fulinta kabinetka iyo prime ministerka meesha wax ka khaldameen ee laysla ogaa halkaasay ahayday sagaal bilood oo bisha eighteenkii ilaa iyo nineteenkii u dhexaysa hal miis bay waxaa yaalay sharcigii doorashooyinka khilaafkan hadda la sheegayo oo la wareejinayo oo ummaduhu ay baas mataqaanaa la saadaalinayo horta haddiiba uu jiraba horta halkaasuu salka la gelaya guddiga doorashooyinka heer qaranna way joogaan waana la weydiin karaa taa waxaan uga baxayaa in khilaafka uu wakhtiga iyada ah soo bilaabmay ma ahane lagu adeeganayay labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland oo wax ay maanta miiska keeni karaan oo tabasho ah oo ummadda soomaaliyeed u cunnama aanu jirin ilaa yomna haada bal arrinta lagu kala booday ee ahayd qaybsiga khayraadka dabadeedna wuxuu soo galgashaba wuxuu la yimid in la yidhaahdo qaabkii doorashada waa in dib looga laabtaa oo la yidhaahdaa waxaanu dib ugu laabanaynaa marba hashay diidaysaa iyaday ku xoqatay ma weyda maqaarkana daldalool bay ka eegtaa bay soomaalida ku maahmaahdaa marba wax yar yaa murashaxiinta qaybta mucaaradka ee isleh waxbaa laysu soo dabageli doonaa arrintaa iyada ah baa khilaafku horta uu khilaaf mataqaanaa tan shirka middan shirka hadda wuu qabsoomayaa waa sandulle cidna laga baryi maayo hadday imaan waayaan labada maamul goboleed loo joojin maayo halkan baa lagu qabanayaa kuwooda lagu qabanaya isimadoodii dhaqanka ayaa imanaya oo saxiixaya insha allahu tacaala wixii ka soo baxana waa lagu dhaqmayaa beesha caalamkuna waxay ku qarqarsiyan tahay inay labadaas keensan waayey wax cad oo la taabsa ah iyo tusoo taabsii ah in lala xisaabtamo loola xisaabtamo siday yihiin shirar badan baa dhacay oo qaarkood lagu kala tegay iyo kuwa heshiis lagu saxiixa sida kii toddobiyo tobankii sebtembar oo kale maxay tahay rajada laga sugi karo dad horay u soo kala tegay inay mar kale haddana isku yimaadaan gaagaala
bismillahi alxamdulilah horta walaashay waa walaalkay horta si haddaan u fiiriyo waa sheeko aan hadda mararka qaar oo waxyaalo badan aad xasuusanayso waayo waxaa laga hadlaya doorashay ahayd wuxuu aaday khayraad iyo meelaan loo joogin macnaha waa habar dhali weyse caleela ku waalatoo kale waxa laysku haysta ma ahan khayraadka dalka khayraadka dalka institutionaa jira qaabka loo qaybsanaana ayagaa ka hadlaaya waxayna maraysaa qaab sharciyada laakiin waxa lagu hadlaa hadda waxawaaye oo dhibku ka taagan yahay waa doorashada doorashada aniga waxay la tahay haddaan dib ur noqonno madaxweynahan kii doorashadii ugu horraysay ee burburka kadib dalka ka dhacday waxaan u malaynaa garawa two iyo garawa one iyo ilaa tiri a jiray iyo gaalkacyo intaas waa laysqancinayay waa laysku tagaayay hadda waa waa ku ammaanaya kolley si hambalnimo ah oo soomaalidnimo ah oo wax qaybsiya oo isku tanasula ninka madaxdahuna inuu tanasula la rabaa ayay ku dhacday doorashadaasi tii ku xigtay madalaa la sameeyey baarlamaanka la keenayay wixii lagu soo heshiiyo maamul goboleedyada iyo xukuumadda iyo madaxweynuhu waxay ka wada shaqaynayeen si looga gudbi lahaa loogu wada gudbi lahaa qaab doorashaa waxaa cad marka dariiqaas dowladdan tug kasii fiican oo saddexdaasba kasii fiican inay u gudubtaa la rabay horta qof iyo cod inaynan dhacaynin haddii qof kasta la weydiiyo uu garan karaa yaana taa ku daalin dalkii meeshuu maraya saaka afgooye jawharna lama tegi karo balcad lama tegi karo maaragtaay sida uu yahay waan wada ognoo ka sheekayn mayno marka meesha doorashada lagu qabana xamar keliya ma aha dalkao dhan inay ka dhacday ahayd inaynan dhici karin waa laysla gartay taas waa ku mahadsan yihiin in doorasho dadban oo wax lagu darayo ay dhacaan ay dhacdo laakiin dhibaatadu meesha ay sarta ka qurunsan tahay waxa weeye yaa fulinayo iyo qaabka loo fulinayo iyo yaa laysku aaminayaa meeshaas waaye marka haddii la is-aamini waayey ee dhibaata ka taagan tahay in maaragta dadkii siyaasadda matala ay is-aamini waayeen wax waxay la tahay yaale mas-uuliyaddaas mas-uuliyaddaas waxaale reerku haddii qalalaaska dhex dhaco odagaa iska leh laakiin haddii wiilka loo saariyo ama gabadha loo saariyo waa wax kale maamul goboleedyadu qaladka male waxaa la rabaa dowladda dhexe ayaan u dooranay dalkan inay hogaamiso ciddii khilaaf wadana inay la fadhiisato ee qancisaa laga rabaa waxay ii muuqataa inayna isqancin karin hadda waayo dhowr jeer ayaa laysku dayay in maaragtaay ay isku tageen ay isku tageen ay isku tageen way isqancin waayeen waxay dib noogu celiyeen in beesha caalamka iyo garsoor la helo hay-adaha dowladdu waxay ahayd jag and balanceiyay lahaayeen baarlamaanaa jiray xukuumadaa jirtay madaxweynuhu sharciga ilaalinaha jiray garsoorkii oo in la dhisa la rabayaa jiray lama dhisin oo dastuurka loogu noqon lahaa waa maxkamaddii dastuuriga lama dhisin marka horta dowladdu waxaad yar moodaa wixii loo egmaday waxaan ahayn dariiqaan ahayn inay qaaday dariiqaas wuxuu sheegayaa in dadka soomaalida iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda waxa laysku yidhaha dowlad federaala way iskaabayaan ayadaana oday ka ah federaalkana oday ka ah odaygaasaa waxaa laga rabay inuu hoggaan iyo furfurnaan iyo isku keen ou noqdo nin hadduu uu wax laga tabto inuu dadka dhan wada tuso na hor tago u tago ugu tago gurigiisa soo qanciyo sidii kuwii horeba samaynayeen haddii laga waayey eedda cidna male madoobe male deni male waxaa iskale dowladda federaalka iyo odaga meesha aniga sidaas eelata aragtidayda cabdiraxmaan hiraabe injineer axmeddee waxa uu ka dhawaajiyey amaba uu yidhi cidda maqan waa laga soconayaa khilaafka doorashada heshiis ma laga gaari karaa iyadoo puntland iyo jubbaland ay maqan yihiin waa mahadsan tahay saynab sida aan la soconno dowlad goboleedyada oo xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda dhexe heshiisay wada galeen toddobaiyo-tobankii sebtembar waxa laysku haystana wax kale ma ahane waa heshiiskii la gaaray in la fuliyo caqabadda hortaagan heshiiskaas in la fuliyo in laysweydiiyey badan tahay caqabadaas waa dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne farmaajo waxa ugu weyn ee laysku hayana waxawaaye maamulka doorashooyinka gobolada waqooyi iyo gobolka gedo iyo in la hela guddi dhexdhexaad ah oo doorashooyinka ka shaqeeya oo u garsoori kara dhinacyada doorashada ay ka dhexayso runtii meeshaas waxaa ka jira marka caqabad oo dhinacan dowladda dhexe ah haddii aan usoo laabto dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland heshiis ay iyagu ka maqan yihiin haddii la gaaro ma ahan mid shaqaynaya oo dhinac caloosha laga rara ma ahan dowladnimadii caqabadaha ugu waaweyn ee maanta doorashada haysta waa shir waa lagu soo daalay hadda shirarkan hadda madaxweynuhu uu ku baaqay waa shimbirayahow heesawa waa mashquulin waa ila meerayso waay waa la mashquulinayaa marka in laisweydiiyo su-aasha ah meesha taalla horta madaxweynuhu ma ogol yahay oo raalli ma ka yaha dalkan inay doorasha ka dhacdo jawaabtu waa maya madaxweynuhu wuxuu ku fashilmay inuu qabto doorasho qof yocoda doorasho dadban inuu qabto ku fashilmay heshiis siyaasadeed ee dalkan uu kusii maamulay inta doorasha ka dhacayso inuu qabto oo raalli laga wadaayahay uu ku fashilmay in laysweydiiyaa la rabaa marka maxaa laysku haystaa madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu kursiga sii joogo oo dadka soomaaliyeed iyadoo sharciyad aysan jirin kursiga uu ku fadhiyo waxaad moodaa marka inuu meeshaas jiro hunguri siyaasadeed oo qarsoon oo gar iyo gardaro inuu madaxweynuhu soo laabto uu ku doonayo xildhibaanada soo baxaya in isagu tiimkiisu ay maamulaan sida aad la socotay guddiga doorashada cidda lagu soo daray oo taageerayaashii madaxweynaha oo ah oo shaqaalihii madaxtooyada ay ka mid yihiin oo runtu aysan sharciga ogolayn madaxweynihii isaga ka horreeyey waqtigu intuusa ka dhammaan warqaduu soo saaray wuxuu yidhi wax dhaqdhaqaaqa lama samayn karo waqtigeygu wuu dhammaaday doorashaa la qabanayaa madaxweynuhu ma soo saaray oo warqad ma soo oo ma yiri ma ka hadlay waa maya marka waxa waaye arrintaas waxay noqonaysaa arrin caqabad ah caqabadaasna mas-uuliyadda waxaa qaadanaya qofka madaxweynaha dalkanka ah ma garata injineer axmed dey haddii aad hadal ka qaadatid maxaad arrintaasi ka dhihi lahayd
horta waan tixgelin waxaa leh qof walba aragtidiisa isagaana uu qoolan qof waliba aragtidiisa oo ilaahay kala xisaabtamaya iyadoon caatifad meesha aanay oolin oo qofna aan dhinac la saaraynin eed oo dhan maca shuruudaha ay soo saareenba ku daro waa qolyaha hanka siyaasadeed uu haayo haddana midida daabkeeda aan haynin oon hogaaminta hadda aan ku jirin shuruudaha saddexda taliye ha laga saaro meesha waxay la mid tahay shuruudo aad u khaldanaa oo ahayd war guddiga qaran heer qaran ee doorashooyinku haddaadihiyo ee faraha inaga qaada maya ee guddi aan u baahannahay macmaca oo hoose oo aannu la nimaadno kii la yimid ayaa la cilladeeyey waad ogeed ayaan daray ahayd waxaa la yidhi soo saar marba waxaad u ordaysaan oo xukun u raadsanaysaan waxaad ku magacowdeen beesha lixaad ama beesha caalamka keena hal qof oo aad ciladayseen oo aad tidhaahdeen waa askari ama wuxuu ka shaqeeyaa halkan dalkeena waa la waayay shirka wuxuu ku fashilmay dhuusamree markii la tegey buu ku fashilmay hal qof waa la keeni waayay waxaynu ogeen madaxweyne xasan sheekh ninkii u ahaa la taliyihiisa xagga sharciyada oo weliba qaraabadiisa ugu dhow ah inuu ahaa qofkii hogaaminayay guddigii hore ee mataqaanaa doorashooyinka dadban hadda tan hadda shuruudahan la dhigayo hore looma dhigin horey u soo socdeen sebtembar toban iyo toddobadeedii ilaa iyo yowmana haada yaa marba caqabad loo samaynayay mucaaradka iyo murashaxiinta iyo maamul goboleedyada qaybta iyagu ay markaa isleeyihiin waad isu dalooshaan xagga mataqaanaaye caqabad ku keenidda dowladda oo labadooduba aan idiin sheegay idinka sanqariyey inay dana siyaasadeed iyo dana dhaqaale oo dalal kale dabada ka taagan yihiin ay wataan labada maamul goboleed iyo murashaxiinta la safan ee mucaaradka ayay ka socon layihiin walaa taliyaan la bedelaynin walaa toddobiyosagaaliyo tobankii bishan dhibkii ay mucaaradka iyo maamul goboleedyada labada ah ee puntland iyo jubbaland ka shaqaynayeen magaalada muqdisho inay khalkhal geliyaan oo dowladda ay mataqaana ku eedeeyaan waxaa caddaynaya ummaddii dibadda ka fiirsanaysay ee gaale iyo islaamba leh oo haddana united nationka qaramada midoobay amnigeeda uu resolutionkaasi hol yaallo in ay yihiin weliba qaswadayaal ama spoilers ta heshiisyada ee dowladda lama baabi'inayo lamana baabi'in karo kollay ummadda oo dhammi way arkaysaa caalamul islaam iyo gaalo iyagaa ileen u dhiibtay arrintooda u dhiibtay oo halkaa kaga falanqayn waa intay villa soomaaliya yimaadaan heshiiska meesha ku samayn waayey cidda kartana waan la arki doontaa ama monitoring group ha ahaatee mid kale ha ahaatee waa mahadsanta haye gaagaale horta waa mahadsan yahay injineerka aniga tan waxay ila eg tahay ama hadalkiisu markii u s cdii sagaashan iyo kowdii laysla soo xabaddu ka socota xamar maxamed siyaad bare khudbad qabtay khudbadii wuxuu yidhi waryaada beeraha fashay iimaanka allah idinka qaade waxaa laga hadlaya siyaasaday ahayd iyo kursigaa laysku haystee beerma iyo wax soo saar layskuma haysanin yacni horta waxaa laga hadlaya hadda waa doorasho iyo qaabkay ku dhacaysaa spoilerskane ee adiga horta sheegaya anugu ma maqal laakiin wixii aad sheegayso kolay aday meelmarin kaa rabaan shuruudaha runtii dadku hadday wax ka dhexeeyaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxbaa ka dhexeeya awooddana waa og tahay oo annaga aanah hadday wax kaa dhexeeyaan oo la yidhaahdo qaabkaad wax u wado anugu kuma qancin waa inaad wax ka bedasho odaynimada iyo dowladnimaduba waa sida haddii aad markaad tidhaahdo aniga taydaa ii muuqata macnaha waa hubintilaantii siyaasadoo sheegaya waayo hadda wakhtigii dowladda waa dhammaaday ma ii sheegi kartaa meelu ku og yahay dowladdan wakhtigeedu hadda waa iska joogtaaye waa iska socotaa ee wakhtigan bal meeshay ku eg tahay doorashadii ma cayinna wakhtigay ku eg tahay oon leenahay maalin hebel wax dowladda wakhtigeedu waa ku egyahay saa wakhtiga xilligu ku egay waa soo dhaafna waxaana hadda laysla qirayaa inay warqaadiheedii iyo sistamkii dowladnimada oo sidii uu hore ugu socday oo u socdo haddii layska joogayo oo cid walbaaba maaragta meesha la geeyo intuu rabo iska joogayane hadda iyada waa macno kale oo waa inaan isla fahno dadka loo sheego la yidhaahdo warheedhe meesha waa iska joogaynaaye meel kale oon wax ka raadsada ama iska taga waa in lays yidhaahdo laakiin aniga waxay la tahay xalka nimanka sharuudana way keeni karaan oo wadahadalka iyo heshiiskay ka mid tahay in lagu heshiiyo war ammaanka aniga yaa hayanaya ammaankayga taa ugu muhiimsan kaas waay macnaha ciidankii aniga ciidankii qaranka ama siyaasadu ku dhex waa taasba meesha waxa ka baxay is-aaminkii ayaa meesha ka baxay aniga sida ay muuqata odayn in is-aaminka la soo celiyane waxaa laga rabaa dowladda federaalka anugu intaasaan dhihi lahaa
dhegaystayaal haddii aan idiin xasuusiyo intiinan hadda inagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda siyaasadeed iyo geedi socodka dalka soomaaliya muddada xilhaynta madaxweyne farmaajo oo afar sano ahayd ayaa ku ekayd sideedii februari mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsanayn dowladuse waxay sheegtay in madaxweynaha xilka hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub ma jirtaa waqti la ogyahay oo ay doorashada ku dhici doonto hiraabe madaxweynaha waqtigiisu sideedii februari uu dhammaaday baarlamaankii decembar haddii aanan qaldanayn mudaxileedkii maadaama uu madaxweynaha dhammaaday madaxweynuhu waa sii haye xilkuu sii hayaa inta doorasho laga qabanayo sida sharcigu uu sheegayo waxaase jirta inaysan maanta waqti cayiman ee doorasho lagu qabanayo ee heshiis lagu yahay aysan jirin haddana aysan jirin doorasho faraha lagula jiro oo ay socota oo doorashooyinkii howlihii ay socdaanna aysan jirin taasoo runtii shaki weyn ku abuuraysa shacabka soomaaliyeed oo muujinaysa inuu madaxweynuhu rabo inuu kursigii sii joogo dadkii soomaaliyeedna la mashquuliyo heshiisyo iyo shirar aan wax natiijo ah hadday ka soo baxaan aan la fulinayn waraaqo la qoro iyo wax lagu heshiiyo waxaa ka muhiimsan heshiiska in la fuliyo marka mucaaradku wax badan bay ogyihiin siyaasadii bay ku jiraan kuraastiibay u tartamayaan waxa ka qaylinsiinaya marka ciyowgii habeen dhawaaqa wuxuu ka cawdou dareemaa layidhi waxay ka cawdeen bay dareemeen saansaan waxaa muuqata ah in hunguri siyaasadeed iyo kursigii in lasii joogo ah arintaasna waa arinta shakiga dhalisay waxaana arintaas xal u noqon karta in si degdega dowladdu ay samayso tanaasul ay samayso u tanaasusho dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah sida muuqata madaxweynaha iyo tiimkiisa waxay tanaasulka u arkaan in ceeb ay tahay ama laga adkaaday dowladihii hore xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh waa tanaasuli jiray sheekh shariif wuu tanaasuli jiray sababtoo ah wanaagii yimaadana madaxweynaha dowladda dhaxa qaadanaya doorasha dalkan hadday ka dhacdo ammaanteeda madaxweynaha qaadanaya haddii lagu fashilmana fashilkaasaa qaadanaya sidaas darteed marka tanaasul iyo isku imaad iyo heshiis siyaasadeed ee laysla ogol yahay ayay ku suurtageli kartaa in dalkan xasiloonidiisa siyaasadeed la ilaaliyo aad baa umahadsantahay adaan kusiinaya walaaca xuseen gaagaale iyo cabdiraxmaan hiraabe ay muujinayaan ee ku aadan inaanay jirin waqti doorashada ay ku dhici karto adiga ma ku muuqataa injineer axmed ha aniga waa i muuqataa ufuqa ama horizonka waxaa lagu yaqaana afafka inaguma aqaana cirka dhulku meesha iska galaan oo aragtidu ay ku dhammaato horta halkaasuu taagan yahay waxaana shardi u ah dadkan marba sii cararaya ee ka cararaya shir kasta oo madaxweynuhu ugu dhawaaqo puntland baan imanayaa buu yidhi si uu ugu caddeeyo wax alla iyo wixii jira in dabadal la keeno waxaa la yidhi habeenkii sacab maxaa loo tuma haddaan wax ku jirin wuu diiday markaasuu golihiisii weliba wasarada uu ballansaday wuxuu yidhi saaxiibayaal waa in la diidaa garoowe in shirkaas yimaado aynu heshiiska ugu dambaynta ah ee lagu kala baxayo oo doorasho wakhtigeedii ku dhacda lagu mataqaanaa lagu goynayo axmed madoobena dhinacaasu ka qananinayay waxa labadooda isa suray ee dhibaatada haysata oo ay lugaha ugu dhegan yihiin meeshaan qolyaha mucaaradkuna markaa ay gacanta dabada u hayaan oo labadooda ula shaqaynayaan si ninkani u fashilmo iyagu fashil bay raadinayaan laakiin isaga waxay u tahay mar walba inuu kor u sii kaco garaafkiisu shacabka haddaad dhex gasho shacabku kalsoonida ay ku qabaan qof kale kuma qabaan inta ordaysa oo dhan mid walba taarikhdiisa way yaqaaniin khilaafka hadda uu soo dhammaanayaa haddii ay soo galo fadhiistaan laga hadal siiyo oo la yidhaahdo maxaa idiin daran sheega doraad siddeed iyo tobankii waxaa lasoo gebagabeeyey shir bay dhaba lagu qabtay intaasuu tanaasula shan jeer madaxweynahaasi wuu tanaasuli rusamareeb one iyo two kii ugu dambeeyey oo la yidhi warbal aynu waxuun ku heshiino oo four point five-kii dib ugu laabanno haddii aad tidhaahdeen guddigan ha la daadiyo heer qaran doorashada heer qaran haddii aad tidhaahdeen waa in four point five dib loogu laabtaa waxa ugu dambeeyey arrintii gedo ee ciidanka jooga cidi soo kaxayn maysa ee maamulaha gedo gudoomiyaha gedo keliya hala bedelo ninka barasaabka ka tiina waa lagu guulaystay axmed madoob baa la hoosgeeyey isgiriirixintan dambe iyo dibgurashadani waxay ka imaanaysaa mar walba oo indhuhu dadku ay ku hayaan murashaxiinta iyo labadaa maamul gobol oo laga badan yahay oo saddexdii maamul gobol ee kaleba ay dhafoorada hayaan oo la yaaban yihiin wax yacnaha dhibaya oo iyaga u khaaska ah ilaa haddana la keeni la'yahay miiska oo laga cararayo marka insha allahu tacaala waxay ka muuqataa marka fadhi laysugu yimaado hadda fadhi laysugu yimaado waxaa la finalize garaynayaa oo final laga dhigaya maalinta iyo meesha ay ka bilaabmayso doorashadu insha allahu tacaala waynu sugaynaa beesha caalamka ayaa marar badan sheegtay in xal u helidda xiisadda ka taagan soomaaliya ay ku jirto dhammaystirka heshiiska ay madaxda dalka gaareen toddobaiyo-tobankii sebteembar ee sanadkii hore ee lagu faahfaahiyey ee hanaanka doorashada heshiiskana waa midka khilaafka ka dhashay een qodobada qaar marka doorka beesha caalamka hadda muxuu kula muuqdaa een gaagaale
doorka beesha caalamka aniga waxayla tahay inuu iska muuqdo waayo waxaa la yidhaahdaa dad shan weyda waa lagu talinaya meesha horta ku dhammaanaya waa kaas waaye waana foolxumo muddo dheer kadib aan dib u aadna runtii waa laga baaqsan karay haddana waa laga baaqsan karaa weli oo jaanis waa loo hayaa inkastoon sidaan hore u sheegaba is-aaminkii meesha ka baxay laakiin haddana waa la soo celin karaa aniga aragtidayda beesha caalamkune dhaqaalo badanna way ku bixidaa ciidan badanna dalkan wuu joogaa marka waa markaan runta isku sheegayno dowlad waa oo nala kaabayaae annaga isku filan oo iskeed u taagan hadda ma ahin sidaasay tahay ayaan annagii haddana lugaha iskaga sii fadhinaa waxaan isleeyahay aniga madaxweynaha haddii iyo xukuumaddaba waxa meeshii ka baxay doorkii baarlamaanka wuxuu inay teker tahay shaki kama taagno ay sii joogayso laakiin waxaa ka baxay doorkii baarlamaanka meesha ka baxay oo asiga la rabay inuu yidhaaho sida wax ku socdaan saas maahana saan waay uu gadaa uu qabto marka waxay la tahay baarlamaankiyaa laalan anigu qaabkuu hadda hawshiisu tahay garan maayo runtii barbaleemku halkaa inuu ka jiro siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada leh ama dowladda federaalkalane waxay ila tahay in aniga aragtidayda taladu ay ka wareertay haddana ayna waxba soo kordhin karin laakiin xalka keliyao la sugaa tahay in beesha caalamka ay noo kala garqaado injineer axmed isjiidjiidka jira iyo dadaalada la doonaya in xal looga gaaro horta in dadkeena ku dhex jira waa caddaan ama gaalaha noqdaan ama islaam ha noqdaane innagaa keensanay inayna soo farageliyaan adeer horeba farahay ugula jireen xalaal madaxweynayaasha looga yeeran jiray iyo weliba ra-iisul wasaareyaasha laakiin waxaan u baahanahay dib umaynan laabanin ee horeynu u soconnaa beesha caalamku waxay timid markii la fahmi waayey labada maamul goboleed ee wax diidan oo waxay diidan yihiin aan miiska soo saari karin ilaa yomina haada marka runta isu sheegna weeye boog marka la dhayayo dhid tishuga ayaa lasoo jafaa markaasaa la dhaya haddii kaleeto weligeed bogsan mayso labada maamul goboleed ee shanta ka mid ah ee waxay tabanayaan aan la aqoon kow ee khilaafka ay u soo dhex galeen waa khilaafka horta way u tageen anugu beesha caalamka saad u aaminsantahi umaba aaminsaniba inay qayb ka yimi yihiin oo iyagu ay mashruuc qayb ka sii wadaan maban aaminsanahyba walaalkii nin ka cararay wehellaan baa bahal meel lagu cunaa baa la yidhi halka haddii laysugu yimaado waxaan qabaa oo labada maamul goboleeda kala yimaadaan in wax la gaadhi doono insha allahu tacaala dadaalo ayaa socda ra-iisul wasaaraha iyo midooda musharaxiinta ayaa isla gartay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in dib loo dhigo dibadbax lagu waday in maanta mucaarad ku qabtaan iyadoo dhinaca kale xukuumaddu raaligelin ka bixisay waxay dhacay sagaaliyo tobankii bishan islamarkaana loo saaray guddi arintaas soo baara tallaabadan maxay ka dhigan tahay cabdiraxmaan hiraabe sidaa hadda muuqata dadaaladan iyo shirarkan hadda socda oo runtii aan isleeyahay waxay bilow wanaagsan u yihiin rajada iyo in doorasho laysla ogolyahay dalkan ka dhacdo iyo in dowladdu ay galowsiyo ka bixiso wixii dhacay februari waxaan aaminsanahay inay tahay tilaabo hore loo qaaday waana mahadsantaha waxaan siinayaa injineer axmed deeb dadaalada hadda socda ee uu wado ra-iisul wasaare rooble ee midooda murashaxiinta iyo mucaaradka uu kula hadlayo horta waa wax lasoo dhoweeyo mar walba dee ummaddii waa isla ummad soomaaliyeed wax isla leh weeyaan waa in laysmaqlo oo la maqlo dowladdana meeshay taalla mar walba waa shay islaamig islaamkeenu inoo sheegayo waxaan marka dhihi lahaa wax kaloo haray ma leh maxaa yeelay baydhabo ayaa lagu soo dhammaystiray sidii ku habboon oo ummadda islaamka loogu dhimrin karo ha loo dhimriyo dadaaladana ha lagama dhadhaliyo taasna xalka ayay iila muuqataa haye gaagaale
waxay la tahay haddii oo maaragtay hadda kulamada socda iyo wadahadalada socda haddii dowladdu raaligelin bixiso wadahadalkiina ay furto hadda waa odaynimadii iyo talada wanaagsan oo mas-uuliyadu ku dheehan tahay waana arrin aad loo soo dhoweyn kara runtii waayo intaad cid kale u tanasuli lahayd in aad dadkaaga iyo dalkaaga u tanasushaho waa geesinimo aan caadi ahayn
at least in uun maaragtay laysku tanasulo oo qofku ka tanasulo waxyaalaha uu ku dheggan yahay ama uu u arko asiga inay u tahay inuu guulaysto inuu ka tanasulo yidhaa inaan guulaysto waxa ka qayr badan inaan wada guulaysano hogaamiyaha saasaa lagu yaqaan qofka hogaamiyaha dowladda waxay haysatay afar sano oo lasoo doortay waqti dheer ay ahayd inay qof iyo cod diyaariso oo amnigu bays u ahaa tirakoob ka horeeya oo ku xigo marka taas waa la gaari waayey laguma eedaayo waqtiguna inuu ku gaabnaaya dhici karta waxyaalo badan darteedna ayna u suurtagelin laakiin waxa laga gaabiyey waxay ahayd inay ayadoo wada heshiisa dowlad goboleedyada iyo dowladdu heshiisa in doorashadii la galo oo la diyaariyo qaab doorasheedkii taana waa la gaari waaya maadaama wakhtigina dhammaaday dowladnimadii ay muuqato maaragtay meelay ku socota aan la garanaynin waxaan ku soconnaa jid oo sakeen ah ama burbur ah markaasaan jidkaa uga badbaadno waxaan dhihi lahaa aniga in odaynimada ay dowladdu qaadato hadday qaadan weyso taariikhda oon waa isqoraysaa meel xun ayayna ku dhammaanaysaa aniga aragtidayda halkaasay la tahay cabdiraxmaan hiraabe tallaabada tan xigta maxay noqon kartaa si xasiloonida dalka loo ilaaliyo doorasho heshiis lagu yahayna ay u dhacdo
waa mahadsan tahay waxaan rabaa horta inaan ummadda soomaaliyeed xusuusiyo in soddon sano ka hor burburkii dalkan markuu bilaabanayay uu ka bilowday siyaasi rabaa inuu dalkan xoog ku joogo ama xafiiska uu maroorsado ama doorasho diidan iyo siyaasi kale raba inuu ka qaato ee kursiga ku haysta meeshaasna shacabkii soomaaliyeed ay dhibaato weyn ka soo gaartay marka maanta soddon sano kadib in lagu murmo doorashaa la qabanayaa iyo la qaban maayo iyo caburin iyo qalalaaso siyaasadeed horta waa nasiib daro intaas kadib waxaa lasoo loo fariista shirar badan oo ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe shirarka qaarna way fashilmeen waa lagu kala tegay shirarka qaarna waxaa kasoo baxay heshiisyo heshiisyadaasna dib dambey haddana ka xumaadeen oo maanta caqaba taagan wey waxaan ku talinayaa marka in dowladda dhexe madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hogaamiyo inay albaabada u furto siyaasiyiinta mucaaradka ah bulshada rayidka dowlad goboleedyada oo qaarkood ay maqan yihiin tanaasulka ugu horeeyana ay iyadu qaadato oo ay u tanaasusho shacabka soomaaliyeed maslaxadooda maanta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa u furan laba wado wado inuu taariikh wanaagsan ka tago iyo mid inuu taariikh mugdiya oo laga sheekeeyo uu ka tago marka waxaan ku talinayaa in mar kasto danta loo turo xasiloonida dalkana la ilaaliyo siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafidna waxaan kula talinayaa inay xasiloonida iyo nabadgelyada iyo hadallada xanafta leh na la joojiyo intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa barnaamijka ay gala qayb galay xuseen maxamed maxamed gaagaale xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed injineer axmed dey maxamed muuse bara jaamacadeed islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda ee fadhigiisu yahay muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo